iyadoo dhowaan la qaaday xayiraadihii dalka saarnaa islamarkaana la fasaxay isu socodka bulshada isaga kala gudbaya degmooyinka dalka iyo meel ka baxsanba dalka ayaa waxaa jira warqado looga baahan yahay dadka u baxaya wadamada caalamka iyo wadamada deriska ah taasoo ah warqada caddeynta oo muujinayso inuu qofka qabin xanuunka covid nneteen wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland oo ka duuleyso inay bulshada helaan warqadan caddeynta u ah inuusan qofka qabin xanuunka covid nneteen ayaa waxaa magaalada kismaayo ay ka hirgelisay xarun dadka safraya ay ka qaataan warqadda caafimaad docor maxamed bashiir nuur agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka iyo xaaladaha deg deg ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in xaruntan ay u hirgeliyeen si bulshada ay ugu fududaato warqadan waa mahadsantiin idaacadda waamo sidaad ka warhayso waxaa dib loo furay socodkii dalkeena iyo dibadda kismaayo waxay ka mid tahay magaalooyinka hadda ay toos dalalka caalamka ugu xiran oo diyaaradaha toos loogu yimaadaan laba waxaan u sameynaa bulshada horta jubbaland waxaan laga aan ka hirgelinay ka wasaarad ahaan laba goobood oo dadka lagu baaro labada goobood waxaa weeye degmada kismaayo iyo degmada beled xaawo ee gobolka gedo labadaas sheebaar waxay naga caawin doonaan insha allah in la xaqiijiyo dadka dhoofaya oo baxaya inay caafimaad qabaan iyo in kaleto ayay xaqiijiyaan qofka marka la baaro baaritaankii usoo baxo hadduu negative yahay kadib waxaa la siiyaa warqadda caddaynaysa inuusan cudur qabin sidoo kaleeto dadka noo imaanaya kismaayo tusaale ahaan waxay u furan tahay diyaaradahan waa soo galaan oo internationalka ah dekedan oona laga yimaadaa qof walboo yimaado waa inuu wataa warqadda caddaynaysa inuu ka caafimaad qabo cudurka covid nneteen qofkaana wadanin waxaa loo sameeya waa lasoo qaadaa waxaa la geeya xarunta karantiilka baaritaan ayaa loo sameeyaa baaritaankaas wixii kasoo baxay ayaa loola dhaqmaya oo ah in haddii laga waayo cudurkana la fasaxo haddii laga helana karantiin la geliyo qofka marka qof walba oo imaanaya waa inuu warqadiis wataa qof walba oo baxayana waxaan siinaa warqada caddeynaysa qofka inuu cudurkan ka bad qabo marka gudaha dalka mise meel ka baxsan badanaa hadda waxaa la xaqi waxaa weye waa dalka dibaddiisa waa hadda dalka gudihiisa waa lasla qabaa wixii yaalo laakiin waxaan warqada hadda la siiyo oo dadka laga baaro waa dalka dibaddiisa dadka u dhoofeeya idinkugu soo xirmeen marka intaa bilowda dadka aad bay u xirmeen hadda inta yarta ay furan tahay oo bil hadda waxaan waxay furan tahay muddo bil ka yar ayay furan tahay socodkii dad badanana aad u imaanayay isna baarayay dad badan waxaa jiray laga helay cudurkii safarkii laga baajiyey oo jooga ilaa ay ka noqdaan negativena aysan baxaynin dad badanoo cudurka laga waayo safarkoodana sii watan ay jiraan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan deegaanada jubbaland waxaan ugu baaqayaa in ay taxadaraan cudurkan waa cudur adduunka o dhan saameyn ku yeeshay sidoo kaleeto haddana mar labaad soo laba kacleeyey marka waxaan leeyahay halaga feejignaado hala qaato talooyinka iyo fariimaha ay idiin soo gudbinayaan baxwadaagta caafimaadka talooyinka iyo fariimaha idiin soo gudbinayaan sidee tahay loo qabto insha allah ka safraya waxaan leeyahay fadlan waqtiga ilaaliya muddo saddex beri ayaa jaanis la haystaa dhibaatooyinka ugu badan haddana haysto waxaa weye qofka inuu safarka hoosta naga soo geliyo uu dhaa beri aan baxaya maanta warqad jaara ah baaritaankana waqti ayuu qaataa marka dadka safraya waxaan kula talinayaa in muddo saddex beri ayay haystaan saddexdaas beri gudahood laisku baaro qofka soona degdegsiimo aysan ku jirin si uu warqadiisa u qaato hadduu cudurka ka bad qabo xarumaha noocan oo kale ah ayaa wadamada caalamka iyo wadamada deriska laga hirgeliyey si looga taxadiro faafidda cudurka covid nneteen oo caalamka xilligan kusoo labakacleeyey waxaana soomaaliya gaar ahaan deegaanada jubbaland laga hirgeliyey xaruntan oo loogu talagalay in dadka safraya ay ka qaataan warqadda caddeynta ee muujinaysa qofka inuusan qabin xanuunka covid nneteen islamarkaana ay ugu fududaato inuu gudaha u galo wadamada deriska ee uu doonayo